الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد كتاب الزكاة إن كنا حجرني باب كشناد باب رضا مصدق قفك زكاة أروريها وإن رالي النوضة رالي النقشيه سوء إنه مهم يهي ayaa la arki doonaa isagoo cadhaysan aanu ka tegin dadka can jariir bni cabdillaahi qaala wuxuu uhi jaaa naasun yacni min alacraab dad reer miyiga ka mida baa nebiga ilaa rasuulillaahi bay u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam faqaaluu nebiga waxay ku yidhaahdeen inna naasan min almusadiqiin dadka qaarkood oo sekada uruurinaya ya'tuunanaa way noo imanayaa fayadlimuunanaa markaasay nagu gardaroonayaan qaala faqaala markaa nebigu waxau ihi arduu musadiqiikum raaligeliya saka uruyayaashiinna qaaluu yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow bay idhaahdeen wain dalamuunaa habanna dulmiyeen miyaah qaala wuxuu idhi arduu musadiqiikum war waxaan idin idhi dadkiinna sakada soo ururinaya raaligeliya wafii ziyaadatin waxaa ku tiilay wain dulimtum haba la idin dulmiyo xaggii horena waxaynu ku soo marnay inuu nebigu yidhi qofka la weydiiyo intaa wax ka badan yuu bixin marka qolyahan cabanaya baa laga yaabaa inaanu ku qancin cabashadooda nebigu calayhi salaatu wasalaam ama cidda ay ka cabanayaan oo cadaalad uu ku ogaa daraaddeed iyo sideedaba intii sakaduhan hakan lahayd ee qof waliba uu ku marmarsoon lahaa waa la idulmiyey in dadka ay soo dhiibaan haba lagu gardaroodo goordhowta hadduu doonaya ha ka cawdo waa sidii qofkii wax xukumaya oo kale oo dulmiguba isaga ha raacee sekadu iyo xandhibmine hakan qaala wuxu uhi jariir ibnu cabdillaah maa sadara canii musadiq maa sadara canii kama tegin oo igama fulin aniga musadiqun mid saka ururinayaa bacdamaa samictu intii aan maqlay haadaa xadiidkan min rasuulillaahi aan ka maqlay sala allahu calayhi wasalam ilaa hadduu iga tegay wa huwa canii raadi isagoo raalli unbuu iga tegaya qof waloo saka ururinaya marka sidaasay tahay oo waxaa la doonayaa camalkan weyne cibaadada ah inaanu cadilmin baabu ducaa'i lmusadiqi liahli sadaqa qofkii musadiqa ahaa ee sekada soo ururinayay dadkii sekada uu ka soo qaaday waa inuu duceeyaa can cabdillaahi bni abi awfa qaala kaana abii aabbahay wuxuu ka mid ahaa buuhi min asxaabi shajara qoladii geedka hoostiisa ku gacan qaaday nebiga baycatu ridwaan laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara wa kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebiguna wuxuu ahaa idaa ataahu qowm bisadaqatihi markay dadka qaarkood sakadooda u keenaan qaala wuxuu odhanayay allahuma salli calaa aali fulaan ilaahay ow u naxariiso dadkaa reer aali fulaan qaala wuxuu uhi faataahu abii bisadaqati aabbahay baa sakadiisii u keenay faqaala markaa nebigu wuxuu yidhi allahuma salli ilaahayow u naxariiso calaa aali abi awfa reer abi awfe ilaaha u naxariiso markaa wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum waa dibqan liqowli illaah ilaahay aayaddiisaasu ku camal fali markaa salligana rasuulku isagaala ciddii uu siiyeyna waa ku salliyey aadaabtii sadaqada ayaynu ku dhex jirnaaye aadaabta waxaa ka mida waajibka ah in la bixiyo asnaanu zakaa alwaajiba da-da sakada waajibtay waa in la bixiyaa baabu tafsiiri asnaani alibil geela iyo da-dii sakada lagu bixinayaa la sheegi sinigu waa iliga asnaantuna waa jamicii marka ilkaha waxaa loo sheegayaa magacyadii geelaa ku xidhan ilkaha oo ilkii baa loogu magac bixinayaa kolba halka uu marayo waa baab marka la marayo aada fahmaysa inuu qofku dhaqanka xoolaha iyo inuu wax ka yaqaanaa inay faa'iide u tahay inuu fahmi karo shareecada oo haddii uu badow ka yahay arrimaha baadiyaha wax badan baanu fahmaynin oo la xidhiidha nusuusta marka ninkii geeljiro soo maray casharkan saani buu u fahmi kii kalena way ku dabarogantay reer magaalku wuxuunu idhaahdaa reer miyigunbuu ku idhaahdaa badow laakiin caawo kalu sida badow noqonaya qaala abu daawuud waxa uu yidhi sheekhii sulaymaana kitaabkan alifay samictuhu damiirkaasi wuxuu noqonayaa asnaanta da'da geela waxaan ka maqlay min arayaashi wa abi xaatim wa kayrihima wa min kitaabi abi nadr bni shumayl wa min kitaabi abi cubayd intaa afartaa nin baa ka maqlay da'da rayaashi waxa uu ka mid ahaa culimmadii waaweyneyd ee nuxaadda nin baa loo nisbeeyey uu la fadhihi jiray ama dadkii xoreeyey ka mid ahaa abi xaatim waa luqawiyiintii annadr bni shumayl waxa weeye ardaydii khaliil ibnu axmed ninkii fanniga caruudka la ydhaa alifee luqawiga ahaa isagana waxaa arday u siiya abi cubayd oo la ydhaa qaasim ibnu sallaam waa raggii adigu hariibka ereyada la yidhaahdo hariibkaa culculus iyo cilmiga luqada macruufka ku ahaa da'da geela raggaasaan ka soo dhegaystay buuri warubamaa dakara axaduhum alkalima waxaa laga yaabaa midkood inuu kelmad sheego oo ay ku goonid laakiin inta badan way iska waafaqsayn kelmed kelmed baa laga yaabaa inay la kala tagsayn laakiin inta kale raggan laga raajaca luqada way iska waafaqsayn marka geelii baa laga soo bilaabayaa min markuu dhashay ilaa markuu dhowriyo toban jirya ilaa waatan waxba inagaga xidhmee qaaluu waxay yidhahdeen yusama alxuwaar neefku intuu jaqayo xuwaar baa la idhaha waa qurbaca ka aynu idhaahno wey uma alfasiil waxaa la yidhaha nirig ama nirig idaa fasala markuu ka guro markuu ka gurhona waa nirig ama nirig uma takuunu binta makhaad waxay noqonaysaa inahu iyo uray waa nirgaha yaryar ee caloosha buurbuuran lisanatin markay sanad jirta ilaa tamaami sanatayn ilaa laba sano nooca aylaweynta la ydhaah weeye hooyadeed baa uur leh macnaheedu imika riman faidaa dakhalat fi sanati ahaalia marka ay taasi sanadka saddexaad gasho fa hiya ibnatu labuun waa ina hooye caanaley oo hooyadeed baa imika dhashay da-dii labaad waa qaalin saddex jira faidaa tamat lahu halaau siniin marka ay saddex sannadood u dhammaadaan tii afraadna ay guda gasho fahiya fahuwa neefkaasi xiqun wa xiqa kaabilaataadiina waa labkii kataadaliina waa dhadigii waa afar jir weeye ilaa tamaami arbaci siniin ilaa afarta sano intay u dhammaadaan u dhammaanaya waa afar jirun afar sanadka afraad markuu bilaabo ilaa intuu u dhammaanaya waa afar jirun liannahaa neefkan dhadigii istaxaqat an turkab waxay mutaysatay in la fuulo wa yuxmala calayha alfaxlu qoodhiina dusha laga saaro oo loo tu'iyo oo neefka waa loo tu'iyey baa la ydhaha wa hiya tulqax way tulaqax way rimaysaa mar hadday afar jir tahay walaa yulqixu dakaru neefkii labaaye afar jirka ahaa waxba ma rimeeyo xataa yutanniya ilaa uu la soo ilka baxo oo dee isagu maaragtay noqdo lix jir markaasuu noqdaa awr geela abaahiya laakiin nirgihii yaryaraa unbuu xisaabsan yahay inta uu afar jir yahay laakiin qaalintu markay barwaaqacun tahay afar jir afar jirna ay tahay way rimi kartaa wa yuqaalu lilxiq baruuqat lfaxl baruuqat lfaxlina waa la ydhaha tii abaahoon karaysa ee qoodhu ay abaahiyi karaysa lianna alfaxla yadraquha yadruquha awrkiibaa qoodha ahaa ayaa abaahihi karaya ilaa tamaami arbaci siniin ilaa afar sano inta ay dhammaanayaan afar jir baa la ydhaha xiqana waa la ydhaahdaa way mutaysatay inuu awrku abaahiyo wey faidaa dacanat fi lkhaamisati fahiya jadaca marka ay gudagasho sanadkii shanaad waxa weeyaan tiilka jebise wey oo markaa foolashiibu jebin xataa yatima laha khamsu siniin ilaa shan sana ay u dhammaanayaan oo neefku qaalintaa ama qaalinkaasi shan jir shantaa sana dhammaanayaan waa jadaca ama jadacun faidaa dakhala fi saadisa marka sanadkii lixaad neefkaasi uu galo wa alqaa haniyatahu foolashiisiina uu tuuro fa huwa xiinaidin haniyun waa la soo ilka baxay dabcan intay dhaceen bay soo baxeen shan jirkii bay dhaceen lix jirkiina way soo baxeen marka haniyun baa la waa kii la soo ilka baxay sanayaaguna waa dhoolasha foolasha xataa yastakmila sittan ilaa lix sana ay u dhammaanayaan haniyun unbaa la idhaah faidaa dacana markuu bilaabuu gudagalo fi sanati asaabica sanadii toddobaad gugeedii do-o sumiya waxaa lagu magacaabayaa dakaru kii labaa rabaaciyan walunhaa tii dhadigaydna rabaaciya ayaa la idhaahdaa ilaa tamaami asaabica ilaa uu markaa isaguna dhammaysanayo sanadka toddobaad rabaaci baa la idhaahdaao waa arrin dhoolihiisa rubaaciyadu dhooshay ahayd markaa wakhtigaasina dhoolihii baa soo baxay faidaa dakhala marka uu neefkii galo fi haaminati sanadii sideedaad wa alqaa uu rido asinna sadiis iliga lixaad alladii iligaasoo bacda arubaaciya dhoosha ka dambeeya fa huwa sadiis baa la idhaha geelu imise ilkood buu leeyahay fuqa hoose dadka waynu naqaana wuxuu leeyahay dee marka fuqiisa hoose la eego laba fool laba dhoolood laba micyood geeluna waa imisa ya dabcan daanka hoosun baynu xisaabinaya ilan gamaan maaha oo xaggii sare foolal kuma lahay dadka qaarkood baa malaa odhan doona kuwo sarena wuu leeyahy qaybta hoose waa imise ilig wixii micyaha ka soo horeeya ya waa afar afar baynu isku waafaqnay iyo labada micyood wax kale ya gawsaha iska dhaaf bal haddaba fuqi geela dib u soo eega waxay u baahan tahay gafuurkii geela inaad dib u soo eegataan halkan kitaabku wuxuu tilmaamay haniya iyo rubaaciya iyo sadiis macnaa hanaayagu waa foolasha rubaaciyuhuna waa dhoolasha sadiiskuna waa mid lixaad oo ka ka horeeya micidana ka shisheeya kana sokeeya micida marka waa lix irig dhooshiina dhooshiiyo micida ilig u dhexeeyaa jira marka lix buu ka le marka lagu leeyahy lix dee waxaa la isku soo tirinayaa afa labadii fool labadii dhoolood iyo labadii ilige micida ka horreeyey waayahay sidaasaa xiisado badan inoogu dhiman yahina la soco maca raggii odayaasha ahae show beri hore ugu dambeeyey marka waa alqa sinna sadiis kii lixaad marka uu rido alladii bacda arubaaciya arabaaciya ka dhoosha ka dambeeya micidana ka soo horeeya fa huwa sadiis baa la ydhaha ilaan iligii lixaad ayaa dhacay wa sadasun baa la ydhaha sadasun sadiis iyo sadasun ilaa tamaami thaaniya ilaa intaa mar haddii iligaasi uu dhaco micida xigaa waa sideed jirun faidaa dakhala fi tisc markuu neefkii sagaal jir galo waalaca naabuhu fa huwa baazil ay soo boodo micidiisi baazil baa la ydhaha bazala naabuhu waxa soo baxay micidiisii yacni dalaca wuu soo booday xataa yadkula fi lcaashira ilaa uu toban jir gelayo magaciisa waa baazil faidaa fa huwa xataa yadkula fi lcaashira fa huwa markuu tobanka galo xiina idin waktiga mukhlif baa la idhaha geeljiri carbeed magacaasuu u yaqaanay adiguna midkeen iskii soomaaliga laysa lahu ismun magac ma leh walaakin yuqaalu lahu waxaa la odhanayaa waxaa la odhanayaa un baazilu caamin uma ha uma markuu toban dhaafo laysa lahu ismun magac kale ma leh halka inagu koob-iyo toban jir iyo laba-iyo toban jir iyo saddex-iyo toban jir iyo waxaan idhaahno aynu tirada tirino iyagu waxay idhaahdaan baazilu caam baazilu caamayni mukhlifu caamin mukhlifu caamayni mukhlifu halaaثati acwaam saas weeye sanad buu baazilu caam sanad buu mici leeyahay laba sanuu mici leeyahay ama mukhlifu caam toban jirkii sanad buu dhaafay laba sanuu dhaafay saddex sanuu dhaafay ilaa khamsi siniin ilaa shan iyo toban jir saasaa loo waday haddaad maqasho walkhaliifatu mukhlif kii labaad u ahaa khaliifaduna alxaamil waa neefka riman ee magta lagu bixiyo magta meelaha u sarreeya geela riman ee khaliifada la ydhaabaa ka mid a marka ilaa heerkaasaa la isla gaadhay ilaa ka soo dhalo kaa u horreeya xuwaarka ah qurbacaa yara dhashay ka soo bilow ilaa kaa micilisanaya doobta ridaya ee dhowr iyo toban jirkaa la isla soo gaadhay qaala abu xaatim waxa uu yidhi waaljaduucatu waqtu min azaman jaduucadu waa waktiga uu neefku ilka jabiyo jadaca jadacatun iyo jadacun iyo jaduuca jaduucaduna waktigu ilka jabinayay qolyaha qaarkoodna jaduucada iyo jadacatun baa isku mida bay idhahdeen laysa bisinin da' maaha buu laakiin sheekhuu yidhi wa fusuulul asnaani haddaba da'da xilliyadoodu waktigan aynu xilligan nidha ila sanadku waa afar xilliye kuwi iyo dayr jilaal iyo xagaa fusuulu lasnaan da-da aynu soo sheegnay xilliyadoodu cinda uluuci suhayl xidiga suhayl la yidhaahdaa marka uu soo baxo weeye suhaylna waa min almaci nujuum xidigaha ugu iftiin badan weeye sida xidigtan zuhra aynu idhaahno oo kale marka bidabt ka uu ku hagaagsan yahay af soomaaliga ma hayno dirirka cawleed miya mise waa xidigihii kale waxa weeye siday u sharxayaan marka la eego waktiga xagaagu ku beegan yahay waktiga xagaaga guyarta oo kale xooluhu ay barwaaqaystaan ay adkaadaan xidig waktigaa soo baxa oo laga arko mandiqadan dhexe adduunyada xijaas iyo hareeraheeda oo xagga yaman uga muuqda oo marka khuraasaan iyo waqooyiga adduunyada loo gudbo aan la arkaynin weeye bay idhaah وأنشdna qaaل أbu daud waxau hi sheeka kitaabka alifay وأنشadna الرayaaشhi waxau ninkii luqawiga ahaa noo tiriyey gabay oo ku muujinaya da'dani waktiga ay bilaabanto inay tahay waktiga xidiga shayl la ydhaah soo baxo إdaa shayl akhira الlayl طلc fabnulabun الxiqu واlxiqu jadc lam ybqa min asnaaniha kayr hubac gabaygaa yaroo rajaskaas rifrifan wey ayaad uu soo daliishaday idaa suhaylun xidiga suhayl la yidhaahdaa aakhira leyli dalaca habeenka qaybtiisa dambe marka uu soo baxo fabnulabuuni neefkii ibnulabuunka la odhan jiray alxiqu buu isu rogayaa afar jir buu noqday kaygani aakhira leyli baabu dhiga laakiin malaa awala leylidaasay ku fiican tahay idaa suhaylun awala leyli dalac habeenkii awalkiisa hore marka uu soo baxo fabnulabuun ilxiqu ibnulabuunkii qaalinkii saddex jirka ahaa afar jir buu isu rogay waalxiqu jadac qaalinkii shan jirka ahaana waa afar jirkiina waa shan jir lam yabqa ma hadhin min asnaanihaa geela da'diisii kayrulhubac kii isagu markaa xilliseega ahaa mooyaane waa kanaynu idhaahno waa kan wuxuu ku uhi wal walhubacu alladii yuuladu waa ka la dhalo fii kayri xiinihi wakhtigii tooskahaa mid aan ahayn ilaa haysima xoolaha loo eegaayo gugaa lagu hagaajiyaa marka waxaa jira mid jiilaal dhalada mid dayr dhalada mid xagaa dhalada oo ka yaroofkii ka lumay jiilaal dhalad iyo xagaa dhalad iyo ko noocaana dayr dhaladka iyo aan la haysanin haysimadii hubac bay u yaqaanaan afcarabiga hubac innaga maxaa la idhaha ya ha xilli daxilli ha daxilli o xilligii markaa mid aan ahay xilli aan toos ahayn oo dadban xiin iyo xilli macnaha da dadban ayuu dhashay kaana saasay u bixiyeen lam yabqa min asnaanihaa da'dii geela ma hadhin hayru lhubaci kaas xilliga dadban dhashay mooyaane innaga waxa iska macruufahuun neefkii methel adhig ahaa oo kale marka da-da loo tirinayo kolkuu kal hore gugii dhashay ee guga kale la gaadho ee bisha bisheedii dhammaatuu bisha saddex-iyo tobnaad kolkuu galo ayaa la odhanayaa waa laba jir saddex-iyo toban bilood buu jiraa neef walba marka gugud ee xooluu barwaaqaystaan bay bedelantaa da-du sidaa innaga guga ay isu bedesho iyagana waktiga xagaaga isbedeli jireena xidiga suhayg la yidhahdo habeenka gelinkiisa hore u soo baxo dhaqankaas sidaa ula qabsa iyo haddaad meelaha kutubta luqada iyo nusuusta iyo ku aragto eray bixinta ah sidaasaa loo yaqaano baabun ayna tusadaqu lamwaal xoolaha halkee lagu bixinayaa sekada can cabdillaahi bni camr bni caas can اnabiy salى اllahu عalayhi wasalama qaal rasuulku waxau uhi laa jalaba walaa janaba walaa tu'khadu sadaqaatuhum ilaa fii duurihim laa jalaba jalab ma jiro walaa janabana ma jiro walaa tu'khadu la qaadi maayo sadaqaatuhum dadka sekadooda ilaa fii duurihim xaafadahooda mooyaane ilaa fii duurihim deegaankooda ilaa fii duurihim beeshooda halka beeshu taallo unbaa lagu qaadi jalab iyo janabna waa lagu fasiri can muxamed ibni isxaaq fii qowlih markuu sharxaya ereygan laa jalaba walaa janab qaala wuxuu idhi an tusadaqa almaashiyatu fii mawaadicihaa sida la doonayaa sekadii waa in lagu qaado maashiyadii sekadeedii an tusadaqa almaashiya xoolihii waa in lagu seko bixiyaa fii mawaadicihaa beeshu halkay deganayd walaa tujlaba ila almusadiq ninkii seke ururiyaha waa inaan loo soo waaridin hadduu meel magaalaabu iska fadhiisto bustaha isku laabto halkaasuu dooyayst dabeetana wuxuu uhi dadow idinku wixii nii soo waarida aniga halkan una laygu yimaado nin afka taaga looma baahna beeshu dhex tegaya jalbigu ila waa jalabku waa soo waarididda waljanabu janabkuna waxa weeye durugii weeye can haadihi alfariidati laga durko aydan can haadihi ha can haadihi alfariidati aydan waa isu tegayaan faradkan laga durko laa yujnabu asxaabuhaa lama durkinayo dadkii bixinaya sekada yaquulu wuxuu leeyahy walaa yakuunu rajulu ninka sekada bixinayaa noqon maayo biaqsaa mawaadici asxaabi sadaq dadkii sekada lagu lahaa meelahay deganaayeen meesha ugu fog tegi maayo fatujnabu ilayhi dabeetana xaggiisa loo durko walaakin tu'khadu fii mowdicihi meeshiisaa lagu qaadi doonaa munaasibka ku ah marka walaa yakuunu rajulu biaqsa mawaadici asxaabi sadaqa fatujnabu ilayh dee isagii inuu durkana maaha ninkii markaa laftiisu saka ururiyaha ahaa oo isaga loo keeno kii xoolaha bixin lahaana inuu meel shisho oo fog isaguna tago ma aha marka labadaba waa lagu fasiri karaa janabka janabku waa in isagii loo soo waarido kii sekada qaadaya oo halkiisa loogu yimaado janabkuna laa yujnabu asxaabu hada wey walaa yakuunu rajulu biaqsa mawaadici asxaabi sadaq fayujnab ilayh meelaha ugu dadka sekada bixinaya meelaha ugu shisheeya inuu taga maaha walaakin tu'khadu sadaqa fii mawdicihi xoolaha meeshiisaa lagu qaaday sidii aynu xalayta soo maraynay meelaha had iyo jeer mawaaridulmiyaah ceelka oo kale iyo barkulanka ay isugu yimaadaan baaburajuli yabtaacu sadaqatahu waa qofkii oo sekadiisa iibsanaya miyay bannaanta can cabdillaahi bni cumara ana cumara bna alkhadaabi radia allahu canhu xamala wuxuu xambaaray calaa farasin fii sabiili illaah faras buu jihaadka ku xambaaray xamala rajula calaa farasin fii sabiili illaah ninbuu faras gaadiid uga dhigay jihaadka oo uhi waxaad yeeshaa faraskaa jihaadka ku gal fawajadahu yubaac faraskiio suuqa lagu iibinayu arkay faaraada an yabtaacahu inuu soo iibsaduu doonay fasa'ala rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam can dalik nebigiibuu arrintaa weydiiyey faqaala nebigu wuxuuhi laa tabtachu faraska ha iibsanin walaa tacud fii sadaqatika sadaqadaadan ha ku noqonin marka maxalushaahidku waxa weeye seke hadday tahay sadaqo hadday tahay qofkii marka ay ka baxda ha ka hadho taasi baa markaa quudhitaan bay muujinaysaa inaad quudhay oo alle daraaddii aada uga hadhay haddaad se daba warwareegto daba socoto waxay sheegaysaa inaanad weli si fiican uga soo go-in inaanay kaaga soo go-in si wanaagsan waxaa laga faa'idaysanayaa fatwo waxaa la raadiyaa intaanad ficilka samayn sharci iyo ta'siil sharciya waxaa shayga loo raadiyaa intaanad horta faragelin iyo ficil toona samaynin dadku markay shaygii ku dhagaroobaan ee dhan walba u dhigaan ee qaarkood ka dhargaan iyagoo dhan ee diintu maxay ka qabtaa waa goorma dee tani kadabatuur baa la idhaahdaa miyay ku maraysaaba waa dhandhamisae mar haddaad dhandhamisay kumaba maraysaba fatwaduba qiilalunbaad bilaabaysa waa dhibka haysta akhiiran dadka baabu sadaqati raqiiq addoommaha iyo sekadooda can abi hurayrata can inabiy sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxau ihi laysa fi lkhayli waaraqiiqi sakaatu zakaa khaylku waa fardaha raqiiquna waa addoomaha ila waa xoolee laguma laha sako ilaa zakaa ilaa zakaatu lfidri sakada sakaatu fidriga oo firaqiiqi addoomaha ka waajibaysa mooyaane macnaha zakaatulmaal ma jirto zakaatulbadan baa jirta taana hore aynu soo sheegno waxaynu culimadu waxay u badan yihiin waa marka aanay baac mushtari ahayn hadday baac mushtari yihiin addoommahana waa laga bixin zakadii fardahana waa la bixin doonaa ilaa waa tijaarad la qiimeynaya can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslm nebigu wuxuu uhi laysa calى اlmuslim qofka muslimkaa dushiisa may waajibin fii cabdihi addoonkiisa walaa fii farasihi iyo gaadiidkiisa uu raacayuu fuulayo sadaqatun kumay waajibin inta faraha badan dee fardaha waxaa loo haystaa un gaadiid ahaan iyo fuullimaad ahaan iyo xarago addoommahuna shaqo ayuunbay noqdaane dee addoomma nin iska dhaqda kooxa ah iyo fardo aada u fara badan cid dhaqataa ma badna oo sida xoolahoo kale u dhaqata haddii la dhaqdana waxba kama waajibayaan qol haddaana ba camshtari ahayn baabu sadaqati zarc raashinkii soo baxayay baa halkanna sekadiisii la sheegi can ibni cumara qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau ihi fii maa saqat isamaau walanhaaru waalcuyuun wixii ay samadu waraabiso waa beeroobaadkii cirkii baa waraabiyey anhaar webiyaashii baa lagu duway cuyuun ilo biyaa ku butaacaya aw kaana baclan ama waxa uu ahaaday bacli bacliguna xididadu ka cabbaya biyaha hareerihiisa marayo ma dhex marayaan laakiin dhirtaasi waxay ka cabbayaan xididada oo marka hareerahoodii ay aada u qoyan yihiin geedkii ma qalalayo bacligu waa kaa alcushru xagga hore weeye fii maa saqat isamaau alcushru wixii sidaa dhibta yar ku cabbay waxaa la bixinayaa toban meeloodow meel wa fii maa suqiya wixii lagu waraabiyey bisawaani gaadiidka aw inadxi shushubid nisfu lcushr boqolkiiba shan weeye cushurka barhkii marka sawaaniduna waa gaadiidkii la wareejinayey beerta lagu wareejinayey nadxiguna waa saydhsaydhkii iyo dardaridii dadku ay wadaanta saa ugu saydhayeen nawaadix naadixaadkii marka taasina waa fudaydin sharcigu uu fudaydiyeyoo dee wixii shidaal iyo tacab uu kaa galay iyo wixii roobka uu waraabiyey waa kala sahlayn can jaabir bni cabdillaahi ana rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalama qaala nebigu waxau ihi fii ma saqat الsamaء اlanhaaru wاlcuyuun اlcushr wama suqiya bاnnawaasi bisawaani fafiihi nisfu lcashr qaala wakiic waxa uu yihi sheekha aimada ka midi albaclu bacligan xadiidku uu sheegay alkabuusu wey aladii kabuuskaasoo yambutu min maai samaa biyaha samada ku soo baxaya markaa kabuuskiina waxay ku sheegeen rucubta maca shamaariikhihi wa maca fimaarih rucubtu marka ay laanta faraqyadeedii iyo midhihii kuusnaaye ku yaalla iska wada leedahay ayaa magacan la yidhaha kabuus marka haddii la soo gooyo rucub weyn oo isku wada taalla oo ku cabbay biyaha xididka dee waxaa la bixin doonaa boqolkiiba toban wa qaala yaxya bnu aadamo ruwaadda ka midii waxau yihi sa'altu abaa iyaas alasadi can ilbacli war bacligani waa erey luqaahe bal ii sheeg baa ku idhi fa qaala wuxuu ihi aladii yusqaa bimaai samaa waa ka biyaha samada lagu waraabiyo oo aan toos ahayna dadban biyihii samadoo dadbanoo dee dhulka fadhiyu dhinac ka cabbayo wa qaala nadru bnu shumayl ninkii luqawiga ahaana waxau ihi albaclu maaulmadari waa biyaha roobka marka biyihii roobka kii ku cabbay ayaa bacli la yidhi intanoo dhan way isku dhadhow yihiin geedkii ku baxay iyo biyihii roobka labadiiba ma waa maa-u samaai iyo maaulmadari baa labadan dambe ay leeyihin kaa horunbaa markaa ka yaro duwanoo waa kabuus ayuu isagu ku fasiray geedkii ku soo baxay wey almuhim waxay u badan yihiin kaa yashrab bicuruuqi xididadiisa ku cabbaya intaniba si dhib yar bay ku cabbeen saa daraaddeed waxaa la bixinayaa boqolkiiba toban kii si hawla lagu waraabiyey ama shaqaale ku baxay ama shidaal ama gaadiid la wareejinayo kaasina waxaa la bixinayaa nisfulcushri boqolkiiba shan iyada oo aan loo waqsina ma leh sidii xoolaha nool qadar la dhaafayaa ma jiro shan iyo tobankii kintaal labiyo tobankii kintaal mid walba intii ku hagaagta la bixinaya sidoo kale xawl dhan male kani waxyaabuhu kaga duwan yahin sarcu kuwa kale ayay ka mid tahay xawl male labiyo toban biloodoo loo eegayaa ma jiree haddii lixdii biloodba midi soo go-o ama saddexdii biloodba midi soo go-o sidiisaa looga sakaynaya wa aatuu xaqahu yowma xasaadi maalinta la gooyunba xaqiisa la bixinaya waktiga la bixinayaana waxa weeye in la tubo oo la safeeyo wixii waa in la ogaadaa inuu horta qadarka tirada uu leegiyo abu daawuud baa markaa masalo kale inagu soo fordhi kordhiyey oo cilmi dheeraadahoo qaala abu daawuud waxau idhi shabartu waxaan taakeeyey qataa'atan bahalkan la yidhaahdo xabxabka bimisra meesha masar la yidhaaho halaaa cashara shibran saddex iyo toban taakaan ka dhigay wara'aytu athujatan xabad liinana waan arkay calaa baciirin oo awr saaran biqidcatayni laba loo kala jaray qudicat waa la kala qudicat waa la kala jaray wa suyirat waa la yeelay calaa mihli cidlayni laba dhanrar oo kale awrka laba jawaan baa haleelaha laga saaraa oo laba dhanrar baa la ydhaha dhanrar cidlaynku waa dhanrarka dhinacana mid baa laga raray dhinacana mid si ay isu dheeli tiraan marka xabadii liin ahayd weynaan intay ka qabto qaybtana jawaan bay laagtay qaybtana jawaan bay laagtay taa annagaa aragnay buuhi allana tusay masarna waxaanu ku arkay buu ihi bahal xabxaba ama qitaagu aaradubahana waa la xabxabkana waa la ydhaaha bitiika iyo waa isku qolo une oo saddex iyo toban taaka dhararkeedu leeyahy maxay nooga gadhiisha ama ka ayra-abaa isweydiin la halkan bahal la taakeeyey iyo mid la raray wuxuuna laga yaabaa bule sheekhu in munaasabadda uga jeeda ay tahay haddii khudradda haddii laga bixiyo raashinkaa sekada ilaahay u barakaynaya ilaa ay sidaa u buurbuurnaadaan inta kaliya la odhan karaa waa sidaas ama aqoon siyaadaahoo sheekhu ina siinaya wey ummadda adduunkeeda ka ilaaliya waajibka ee aan dayicin ilaahay maalkooda saasuu ugu barakeeya baabu zakaatilcasali malabka malabkii shinida iyo sekadiisi ma ku waajibaysaa mise kuma waajibayso waa masalooyinka la isku khilaafo wey can cabdillaahi bni camr bni caas qaala wuxu uhi jaa-a hilaalun ninka la yidhaahdaa yimi axadu bani mutcaana qoladaasuu ka mid ahaaye ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku u yimi bicushuuri naxlin lahu naxligu waa shinida shinni uu lahaa cushuradeedii buu la yimi macnaa boqolkiiba toban boqolkiiba toban boqolkiiba toban cushuur wa kaana sa'alahu nebiga ninkaasi wuxuu weydiistay an yaxmiya lahu inuu u seero waadiyan meel dooxa yuqaalu lahu salaba meel dooxahoo shinnidu ku noolaato oo hawrtay oo malab badan ay ka samayn karto salaba laydhaah halkaasuu yidhi ii samee seera iiga dhig faxamaa lahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam dalika alwaadi dooxaa isaga ah ayuu nebigu seero uga dhigay falamaa wulliya cumaru bnu lkhaaabi radia allaahu canh markii cumar madax laga dhigay wulliya wilaayadii markuu qabtee madax laga dhigay kataba wuu qoray sufyaan ibnu wahbin sida raa saxda ahayna waxa weeye sufyaan ibnu cabdillaahi oo gobolkaa madax uga ahaa cumar ayaa wuxuu u soo qoray ilaa cumara bni lkhadaab ayuu waraaq u soo diray yas'aluhu can daalika arrintaa isagoo waraysanaya arrintaasi wax ka weydiinaya muran baa nimankii iyo dhex maray cumar oo markaa iyaguna si un bay wax isaga soo yar taageen ka doodeen qoraal buu soo sameeyey markaa ninkii gobolkaa ka madaxda ahaa madaxweynihii buu soo qoray maxaan ka yeelaa fa kataba cumaru radia allaahu canhu cumar baa markaa ninkii wuxuu u qoray in addaa ilayka hadduu ninkaasi kuu guto oo uu ku siiyo maa shaygii kaana yu-addii ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu siin jiray hadduu ku siiyo oo min cushuuri naxlihi shinidiisa cushurkeediiya boqolkiiba tobankii uu shinida ka bixin jiray malabkeeda hadduu ku siiyo faxmil lahu salabahu dooxiisa salab la idhaahdo ximo uga dhig seero faxmil lahu seero uga dhig salabahu dooxiisa seeraha wuu haysan karaa hadduu dakliga ka soo baxee malabka inaga siinayo wax wailaa wuu diiday soo maaha fainamaa huwa bahalkaa la yidhaahdo shinidaas dubaabu kayfin waa roob duksigii ya'kulhu waxa cunaya man yashaau cidda doonta laba kale xiga buu dhacdeen dalka waxa ka soo baxaya hadduu dadka wax ka siiyana haa hadduu waxba ka siin waayana dalkiiyo dunyada dadka iskule buy waa dubaabu kayfin dubaabbay dee u egtay baashii shinidii oo yimaado oo la helo oo wax soo saaro waktiga roobka aa lama kala xiga buuha markaa bahashaa dhirta ku taagan fainamaa huwa dubaabu kayfin ya'kuluhu man yashaa ama calaa xadfi mudaafunbay iska noqonoo fainamaa huwa malabkaasi casalu dubaabi kayfin roobkaa duqsigaa roobka ku yimi malabkiisii weeye uu sameeyey hunqaacay ya'kuluhu man yashaa cidduu doonaa cun xadiidka darajadiisa waad arkaysaayo sheekhani xasan buu ku tilmaamay isaga iyo ka dambe saddexdaa isdaba socdaba xasan aimada in badanoo ka midiina daciif bay ku tilmaameen qofka daciif ku tilmaamay kuma binaynaya masalo saa daraaddeed bay u badan yihiin inaan malabka lagu lahayn wax sakaaho waajiba lianna alxadiida lam yahbut bay leeyiin xadiidkuma sugmin qalyahale wuu sugan yahayna dee waa laga qaadayaa bay yidhahdeen warka waa masale khilaafiya khilaafkana waxaa u sababa daliilku wuu gaadhay heerkii lagu daliishanayay iyo ma gaadhin waa sabab min ikhtilaaf nas min maarata min asbaab اlikhtilaaf can bni camrin cabdillaahi bni camr waxaa laga wariyay ana shabaabata badnun min fahmin waa qoladaas fadakara naxwahu qaala wuxuu uhi min kuli cashri qirab tobankii qarbadba qirbatun qarbad baa lagu leeyay waa boqol kiiba toban wafii riwaayati qaala wuxuu yihi wakaana yaxmii lahum waadiyeyni laba doox buu u seeray zaada wuxuu kordhiyey faaddow ilayhi cumar waxay u soo gudbiyeen maa kaanuu yu-adduuna ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wixii ay nebiga siin jireen waxamaa lahum waadiyahum waadiyeyhim waxamaa lahum markaa wuxuu u seeray cumar waadiyeyhim labadoodii doox iska haysta buuhi kol haddii malabkii noo soo waarideen tobankii kin tobankii qarbadba qarbadna siiseen doox wuu idiin jiraya can cabdillaahi bni camr bn caas ana badnan min fahmin waa qoladaas unbaa markaa lagu darayaa axadu bani mutcaan oo ka mida qoladaa la yidhaahdo reer fahmi bimacna almuqiira xadiidkii muqiiroo kale u sheegay qaala wuxuu ihi faman min casharati qirabin qirba wa qaala waadiyeyni lahum erayadu inahaasay ku yaro kala duwanaayeen khudradiina waa khilaafkaasaa ka jiro culimmada intooda badani khudraddii aan kaydka gelayn waxa ay ku tegeen inaanay lahayn seko waxaan faraha badana dee maanta lacagta badan cambayaashii leentii kan yaryare kasii yaryar saytuunkii wixii nooca ahaa dee wixii aan quud galay dhigaal galayn maalan dee digirta rabakida hadhuurka bariiska waxaas dhigaal buu galaya laakiin waxaan aan dhigaalka galayne furuudka ah isagu seke ma lahaday aimada in yaroo ka mid a sida xanafiyadii iyo unbaa sheega laakiin waxay leeyihin maadaama waktigii rasuulka aan la sakayn jirin wax daliilina aanu ku soo aroorin allahuma ilaa dee inuu qofku ka baac mushtareeyo un mooyaane oo matal kii ay u baxday mooyaane hadduu jiro mid kaleoo baac mushtariyah oo halkan baabuur kaga guro intuu dadka ka qaato oo halkaa ka iibiyo de sida tijaarteennan kaasi waa waxa weeye waa tijaara laakiin qofkii ay usoo go-aysay isagu sadaqunbuu ka bixin doonaa ee zake laguma lahaa asnaafta waaridka ay ku tahay ee kusoo aroortay ma ku jirta baabu maa laa yajuusu min athamarati fi sadaqa wixii aan sadaqada lagu sakada lagu bixinaynin midhaha ayaa la sheegi ee aanay bannaanayn baabu maa shay buu baadi laa yajuusu aan bannaanayn min ahamarati isagoo midhaha ku bayaansan fi sadaqati sakada aan ku bannaanayn wixii midhaha aan lagu bixinaynin sakada ayaa la sheegaya can sahl bni xani can sahl bni xunayfin qaala nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu diiday in sakada lagu bixiyo can iljucruuri wa lowni اlxubuq xubayq an yu'khada fi sadaq qaala الzuhriyu raawiihi lownayni min tamri اlmadiina nahaa rasuulu llaahi nebigu wuxuu diiday can iljucruur timirta ka laydhaa jucruurka wa lowni اlxubayq iyo ka magacaa laydhaa an yu'khadaa in la qaado fi sadaqati sakada waa laba qaybood oo timirta madiine ka mida oo caamiya oo si isaga qallafsan oo xubayqan iyana nin magiciioo loo nisbeeye weeye oo la isla yaqaan kuwaa sakada ha ku bixinina wey waa timirta xashafka ee caamida aynu odhan jir ay iska medmedo oo iska qondhorhsan midna waa bahal malaboo da-aysa midna waa mid liidata marka labadan jucruurkan iyo lownulxubayqa waa qolo la isla garanayo booshka timirta wey timirta booshkeeda sakada ha ku bixinina waa kan maxamed ibnu shahaab azuhri oo xadiidka warinaya fasiree yidhi lownayni yacni lownayni laba nooc buu ujeedaa midabku bimacnaa midab buu ujeedaa waa laba nooc min tamri اlmadiina timirta madiina fadli badan baa ilaahay u yeelay way ka badan tahay tobannaan magacyadeedu haddaanay boqolaalaba gaadhin magacyadeedu aad bay u fara badan yihin lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun can cawf bni maalikin qaala wuxu uhi dakhala calayna rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam almasjid masaajidkuu nebigu noogu soo galay maalin maalmaha ka mid a wa biyadihi casan gacantana ul baa ugu jirta hangool ama bakoorad waqad callaqa rajulu iyadoo nina uu suray qinaa xashafan rucub caamiya qinwiga iyo qinan iyo waxa weeye rucubta laalaada xashaftuna dee waa tii aynu sheegayna caamid ahayd ee madmadoobayd ee yareerayd rucub dhan oo halkaa masaajidka dhexdiisa lasoo suray oo saasaa dhaqanku qaraamaad bay ahayd dadku si aanay u gaajoonin ceelkaa biiruruuma la yidhaahdee biyahaana nebigu ummadda waqaf buu uga dhigay nin kastoo tuuladii ka imanaya ama beertiisii ka imanayana in qaraamaadaa laga dooni jiray qaraamaadka ma la fahmaya qaraamaadku waa qaadhaanka caanaha iyo waxaas kolkaasaa caanaha la isku sidii miyiguba isugu dardari jireen meelaha isugu yimaadaan intaan caana diiqdan xayraanka ka dhigin meelaha beeshu iska degan tahay qorog weyn baa ooli jirayoo qolo waliba wax ku shubto kii meesha yimaadaaba iska darsado markaa mid waliba intuu rucub yar la soo dhaadhacaa wuu suri jiray halkaa dhexe ee masaajidka marka ahlu sufaha iyo martida iyo dadka iska soconaya mid waliba inbuu goosanaya biyahana wuu cabaya lagu gaajoon maayo meesha waa soryaha farsamaysanoo cajiiba dee ninba waxbuu surayaa ilaa nin waliba isagii ilaahay unbaa isla ogaya ninna dee wuxuu suray xashaftaa ninna wuxuu suray tii malabku da-ay faacana bilcasa ushii wuxuu ku gujiyey nebigu fii daalika alqinwe rucubtaa laalaaduu ku gujiyey wa qaala markaa nebigu waxau ihi low shaaa hadduu doonayo rabbu haadihi sadaqati sakadan iyada kii iska lahaa tasadaqa wuu sadaqaysan lahaa biadyaba minhaa mid ka wanaagsan sakadan ninkii keenay inay dee waa sadaqa un sadaqada ninkii keenay hadduu doonayo mid ka wanaagsan wuu bixin kari lahaa wa qaala markaa nebigu ka daba tuuray oo wuxuu idhi inna rabba haadihi sadaqa sadaqada ninka rabbiga u ah macnaha iska leh yaakulu lxashafa yowma alqiyaama isna maalinta qiyaamuhu bucaami cuni khatar cadiim haddaad masaakiinta gidaar u dhiibto adna gidaar baa lagu dhiibi marka si adag adag adag buu nebigu wax ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa tusaaley ku bixiyaanoo bacd culamaa ay usoo qaataanoo macnaa qof waliba inuu leeyi wuxuu kayd usii dhigtay qof waliba wuxuu kayd usii dhigtuu leeyahy maalinuu ugu baahi badan yahayna wuu helaya markaa qofka baahidiisaa dambe ka fikiray wuxuu sii wanaajisanayaa sadaqada qofka baahidaa dambe ilowsanina tan horu xumaynaya nin madaxabaa saddex nin buu u yeedhay wuxuu uhi nin walowba waxaad keentaa jawaan raashina saddexdii nin midi waxa uu soo buuxiyey dambas buu soo buuxiyey jawaan dambasoo dusha ayuu kaga soo shubay in raashina kii labaadna dhagaxaan buu ku soo guray kii saddexaadna timir buu ka soo buuxiyey saddexdii niba miyaa keenteen haa mid walba maksinhan lagu xidha bui toddoba cisho isagiyo jawaankiisa kii dambaska ku soo guray iyo kii dhagax kii dambaska ku soo guray inta yar timirta ka dhigtay dhowrkii cishee hore dee wuu iska masruufsaday laakiin akhiiran buu dambaskii u dhacay kii dhagaxuna gidaarkuu qaniinay judhiiba u dhintay kii kalena dee halkii unbuu ku cunayay un ilaa intii lagu soo gaarayay toddobadii cisho sawirkaasun bay leeyihin buui dadkuuna waxaasun bay xabaasha la tegayaan buui nin waliba intiisan uu xambaarsanyin buu xabaasha la tegayaa ogaada ama idinkunbaa guulaystay ama iscameeyey noocii oo kale in xusuusinaysa ina rabba haadihi sadaqati ya'kulu lxashafa yowma alqiyaama waa taa soo degtay culamadu tafsiir waxay tilmaamaan aayaddaasi sababtay ku soo degtay inay ahayd lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه كحنها وقستين أبو لهي مركا وحبحين أيسان إذنك أو إذنك بهد الله إذن سيئان قاتين إلا إنا إندها يسكو قبتان مويان وهذه الجروحة ويدتك إلى هذا محمد دون إننا والله إن إسكو قبط بانكو قات إن إسكو قبط درق بأيقوا هاي إلهي بأي قاسد وحبوش يا رسولك صلى الله عليه وسلم رسولكنا وكاومة وبيان baabu zakaati alfitr waa lawaaxiqdii baynu gallay sakada sakaatufirga la yidhahdo waa qaybtii labaad sakaatlmaal soo raacayso azakaatu lbadan wa zakaatu ru'uus wa zakaatu riqaab wa zakaatu alfitr kullu hadihi asmaa laha can ibni cabaasin qaala wuxuu markaa zakaatufidrigaasina dee mabaaxifkii oo kalunba iyaduna leedahayoo xukunkeeda xikmadeeda qadarkeeda nisaabkeeda cidda laga bixinayo cidda bixinaysa waktigii ma la dadejin karaa asnaaftii miyaa lagu dhammaystiraya sekadii bay kala mid tahay halkaa mise waa ka duwan tahay qiimo ma lagu bixin karaa mise waa raashinuun kullu haadii waa mabaaxifkeeda can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi farada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama zakaata alfitr sekada sakaat fidriga laydhaa nebigu farad buu ka dhigay dhuhratan lisaa'im iyada oo ka nadiifinaysa qofkii soomanaa min allagwi waalrafad wixii lagwiga ahaa ee bilaa macnaha iyo wixii rafadka ahaa ee dembiga ahaa ee ramadaan dhexdeeda ka dhacay ilaahay baa kaga tirtiraya soomkiisii baa loogu kobi loogu kabaya wa ducmatan lilmasaakiin masaakiintana waxay u tahay ducma raashin iyo cunno man addaahaa qabla salaa salaada ciidda intaan la gelin qofka bixiyey fahiya zakaatu maqbuula waa sake la aqbalo waajibkii ka guday waman addaaha bacda asalaa salaada dabadeeda qofkii bixiyey fahiya sadaqatun min asadaqaat waa sadaqo sadaqooyinkun ka mid a marka xadiidku ugu horreyn wuxuu tilmaamay xukumka zakada zakaat lfidri farada baa ka jawaabtay farada waa ereyada muujinaya shayga waajibnimadiisa waxa uu ka jawaabay sabab atasmiya mar labaad sababta zakaat alfidri loogu magacaabay xadiidkay ka muuqataa zakaat alfidri waa sakadii ka afuridda laga afuray ramadaan waxaa saddexaada uu ka jawaabay xikmadda xukumkii haddaad soo aragtay iyo cila tasmiihi xikmaddiina wuu ka jawaabay xadiidku oo a laba xikma lishaks wa xikma lilmujtamac waa laba faa'iido oo midna qofku helayo midna bulshadu helayso ta qofku helayaa waxa weeye duhratan ta bulshadu helaysaana waxa weeye ducmatan waa gurma deg dega qofkiina ilaahay uu ku nadiifinayo waxau xadiidku ka jawaabay wakhtigeeda sekadan inuu yahay intaan salaada ciidda la gelin haddii markaa salaaddii ciidda la galo oo la tukado ay daba marto sadaquu nebigu ku tilmaamay sadaqooyinka ka mid a marka waxay culimmadu isweydiinayaan ma waanay ka ansixinba ma ajrigeediibaa yaraadayba waxay u badan yihiin inay noqonayso qalle aan lahayn ajrigii addaaga salaada haddii waktigeeda tukadiy haddii aad dee waktigii ka saabtoo qalayso isku isku ajri maaha marka sidii sadaqooyinka kale hoos ugu dhacdayoo ile faradki iyo sunuhu way kala ajri badnaayeen marka ma laha fadligii faralka eh fadligii sadaqooyinka kale sunnaha ah ayay ku dhacday taasina waxa weeye waktigeediibuu xadiidku ka jawaabay rasuulka sala allahu calayhi wasalam inahaasoo dhammiba waa fawaa'idka xadiidka baabun mataa tu'adda goormaa la bixinayaa sikadan can ibni cumara qaala amaranaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama bisakaati alfitr wuxuuna faray an tu'addaa in la bixiyo qabla khuruuji annaasi ila asalaa intaanay dadku u bixin salaada ciidda qaala wuxu uhi fakaana bnu cumar cabdillaahi bnu cumar wuxuu ahaa yu'addiihaa mid bixiya qabla daalika wakhtigaa ka hor bilyowmi walyowmeyn ciidda maalin ka hor ama laba ka hor buu bixin jiray saxiixun weeye xadiidku qaaf baana wariyey bukhaari iyo muslim duuna ficli bni cumara ficilka ibnu cumar ee sheegaya inuu cisho iyo laba ka hor bixin jiray ciidda bukhaari iyo muslim may warinin walikhaa naxw kha oo bukhaari wuxuu warinayaa kan mid u eg marka ficilkaa asxaabiguna mid soo arooray weeyo culimada odhanaya waa laga horraysiin karaa maalinka ciidda iyo habeenka ciidda waxay daliishadaan asxaabta qaarkood oo ibnu cumar uu ka mid yahay oo sekadan bixiyey ramadaan maalmahay gebagabada ahayd ciidda maalin ama laba ka hor sida laakiin dee ugu wakhtiga ugu fiican waa adiga arkaya wakhtiga ugu fiican waa kaa rasuulku bixin jiray sala allahu calayhi wasalam salaada subax marka la tukado ciidda intaan la gelin waana sababta looga dibdhigo ciidda la ydhaha ciiduladxaa way ka degdeg badan tahay oo waxaa loo soo dhaqsanayaa udxiyadii ciiddan ciidulfidrigana in yar baa laga yar dibdhigayaa oon badnayn nusasaaciya wixii la mid ah si sakaatufidriga loo bixiyo baabu kam yu'addaa fii sadaqati alfitr waa mabaaxidkeedi qadarkee la bixiyaa can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam farada zakaata alfitr ayuu horta farad ka dhigay qaala fiihi wuxuu ku yidhi xadiidka zakaatu lfidri min ramadaan saacun min tamrin waa saac timira laba kiilo iyo iyo rubuc meelaha rubuc kiile wa saacun min shaciir iyo laba kiiliyo dheeraad heeda calaa kulli xurin aw cabdin qof kastoo xor iyo qof kastoo addoonaba way saarantay dakarin lab aw untaa dhadig min almuslimiina dhammaantoon wada muslimiina marka xadiidkanina wuxuu kaaga jawaabay qadarkeeda inuu yahay wixii berigaa wax lagu kala miisan jiray ee galaanka ummadda uga dhignaa oo asaacii reer madiina shay sidan hadhuubka geel oo kale geed laga qoraabuu ahaa saacu oo markii saacii nebiga la miisaamay waxaa lagu sheegay inuu yahay laba kun iyo laba boqol iyo toddobaatan galaan meelaha waa shay iska noqon kara laba galaan iyo xoogaa waxaa kaloo xadiidku uu ku ja ka jawaabay dad qofka bixinaya ka laga bixinayo qofka bixinaya waa qofka hay-addee cidda laga bixinayaana waa muslin oo dhan intaa midkay doonayaan ha ahaadaan gaal un baan laga bixinayn kii waalaa kii miyirka qabay kii sabiga ahaa addoonkii xoolahaba liiskooda ku jiray kii xortaa wixii o dhan waa laga wada bixinaya waa inuu muslim yahay unbaa shardiga marka farqi baa udhexeeya qofka laga bixinaya ka bixinaya qofka laga bixinaya waa kii mas-uulka laga ahaa qofka bixinayaana waa kii hayee markaa mas-uulka ahaa can cabdillaahi bni cumara qaala farada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama zakaata alfidri saacan wa fii ziyaadatin wasaqiiri waalkabiiri kii yaraa iyo kii weynaa wa amara bihaa amar wuxuu ku bixiyey nebigu an tu'addaa qabla khuruuji nnaasi qabla khuruuji annaasi ila asalaa dadku intaanay u bixin salaada ciidda ka hor wa fii lafdin qaala wuxuu uhi calaa kulli muslimin wa fii lafdin aakhara min almuslimiinaaba ku yaallay waa istegayaan qof kastoo muslimiinta ka mid ama qof kastoo muslima dushiisu ku waajib haddii qofku aanu jamacba la tukanayn jamacba aanu la tukanaynu dee miyigiisa iskaga tukanayo dee salaadiisa ka horun waa inuu bixiyo ila magaalooyin waxba kagama xidhne laakiin hadduu jamacii muslimka la tukanayo oo uu jamacii seego halkaa muran baa galay qolyaha qaarkood waxay leeyihiin isagu weli salaadii muu tukanine sakadii wuu bixin karaa iyadoo jamcu tukado imaamku tukiye qayb ka midina waxa ay leeyihiin qabla khuruuji الnaasi ila salaa baa lay intaanay dadku u bixin salaada ya salaada jamaca wey ee ummaddu ay isu raacayso marka hadduu taa ka dambeeyo tiisiiba yuu tukanine wuu la seegay khilaafkaas can cabdillaahi can الnabiy salى اllahu عalayh wasalam anahu farada sadaqaة اlfidri ayuu waajib ka dhigay sakaad fidriga saacan min shaciir saac heeda aw tamrin ama timira cala sakiiri kii yaraa walkabiiri kii weynaa walxuri kii xorta ahaa walmamluuki kii addoonka ah lalahaa qofkii ha soo jeedo ama ha waalaado ama ha saasaqo intoo dhanba wa fii ziyaada waاdakari wاlunhaa riwaayinku intaasay ku kala duwayn can naafic qaala waxau idhi waa mawla bnu cumar shaqaalihii ibnu cumar uu xoreeyey qaala cabdullaahi cabdullaahi ibnu cumar baa yidhi facadala annaasu dadku waxa ay la simeen bacdu intaa kadib nisfa saacin saac barhkii oo min burin bur ah bahalka burka la idhaa ayuunbay berigii dambe dadku idhaahdeen nisfu saaciisu wuxuu la mid noqonayaa saacii raashinka kale facadala annaasu dadkiibaa la simay bacdu intuu nebigu sidaa sheegay kadib ama bacdu intii la qiimeeyey kadib nisfa saacin min burin saac barhkii oo bur ah ayay la simeen raashinkii kale qaala wuxu uhi wakaana cabdullaahi yucdi tamr isagoo cabdilaahi timir kama degin yucdi wuxuu bixin jiray uun atamra cabdilaahi sutigaasha cumar binu khadaab iyo cumaan mucaawiye iyagoo fadwooday ayaa haddana isagu timirunbuu bixin jiray fa ucwiza waxaa la faramariyey ahlulmadiinati atamra caaman reer madiinaha sanna timirtii laga faramariyey fa acda shaciir markaasuu heed bixiyey wakhtigaasoo keliya ayuu heed taasha la yidhaahdo bixiyey ibnu cumar oo timir waaye ama intuu timir helayo waar iyadaa miskiinka wanaagsan buu odhanaya can abi saciidin alkhudriy qaala kunnaa nukhriju waxaanu annagu ahayn kuwa bixiya id kaana fiina rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam markuu nebiguna dhex joogay zakaatalfidri baanu bixin jirnay can kulli sakiirin wa kabiirin xurin aw mamluukin intaa dadku u qaybsan yahayba waxaanu ka bixin jirnay saacan min acaam saac imika wa isla garanaya saac raashina aw saacan min aqid ama saac caana boodho ah aw saacan min shaciir ama saac heeda aw saacan min tamrin ama saac timira aw saacan min zabiibin ama saac zabiiba marka xadiidkaas wuxuu kuu caddeeyey sakadan inay waajib tahay dadka laga bixinayo noocyadooda raashinka la bixinayo noocyadiisa iyo qadarka la bixinayo afartaasuu ka jawaabay sakada xukunkeedii hore aynu soo aragno dee waa farad laakiin dadka laga bixinaya waa waxalla wixii muslimna noocyadooda kala duwan qadarka la bixinayaana waa saac raashinka noocyada laga bixinayaana waa imise halkan ku sheegan waxaa imika inoo sheegan aqid shaciir tamr zabiib afartaasaa inoo sheegay iyo kuwii hore aynu soo marnay ilaa toddoba shay baa soo arooray toddobadiiba haddaynaan haynin aynu beriis iyo baaste iyo caanaboodho iyo waxaa cunayna kuwaasumaa lagu bixinaya haddaan intan imika la haynin ama aan la isticmaalin badda intan kale la isticmaalaynu ku bixin falam nazl maanaan daynin sabiibkana ku daro ha falam nazl maanaan daynin nukhrijuhu raashinkaa inaanu bixinno xataa qadima mucaawiya mucaawiya shaam ka yimid oo xaruntiisa ahaydoo makuu soo galay xaajan aw muctamiran isaga oo xaj gudanaya ama cumro fakallama annaasa cala almimbar dadkiibuu mimbarka kala hadlay fa kaana fii ma kallama bihi nnaas wixii uu dadka kala hadlu ka wacyigeliyay waxaa ka mid ahaa an qaala inuu yidhi innii araa anigu waxaan arkaa aan qabaa anna muddayni laba dheglay ama laba nuskiile min samraa'i shaam oo bahasha cadcad qamadida cadcade shaam lagu haya ah tacdilu waxay u dhigmaysaa saacan min tamrin laba kiilo oo timir ah anigu waxay ila tahay baashaa qiimaha badan ee qamadida ee shaam lagu hayee dhalaalaysa oo la jeclaa inay nuskeeda kiilowgeedu inuu udhigmayo laba kiile oo timira fa akhada annaasu bidaalik dadkiibaa taa qaatay oo fatwadaa uu bixiyey asxaabigaa jaliilka ee waxyiga nebiga ka qorayay madaxweynihii muslimiinta ahaa dabcan isaga oo dee aqoon-yahan diineedna oo asxaabi ah tiibaa dadku ay qaatay inkastoonay ku dhammayna dee qaybi un qaadatay fa qaala abu saciid ibnu cumar buu raaco wuxuu yidhi fa ama ana aniga miyaa dad iskuma jire falaa azaalu ma daynayo ukhrijuhu inaan saacii bixiyo abadan weligayba maa cishtu intaan noolay dad iskuma jire aniga tii nebiga igu halkaasaan ku engegsaday buu leeyay taasaan ku bayaaminaya aniga saacii baa laygu ogi labadaa dhegle iyo nisu saacaas iyo kuma jirabu waxbaa kala wanaagsan lama socda bu waa asxaabta ixtiraamkoodana way lahaayeen oo way is-ixtiraamayeen ammaanada cilmigaa iyo hebel wuxuu yihi way sheegayeen iyagoona caayaynan cambaaraynaynin qofkuna mowqifkiisa af buuxuu ku sheegayay waana aadaabtu ku tababaray rasuulku sala allahu calayhi wasalam allahu aclam